Gudoomiyaha hay-adda diyaargarowga masiibooyinka dabiiciga ah iyo daahfuri raashin la deersii doona dadka tabaalaysan ee ka dhaqan gobolada togdheer iyo saaxil ee Somalilan. Gudoomiyaha hay-adda diyaargarowga masiibooyinka Faysal Cali Sheekh ayaa warbaahiso shal diray shaqaalo ku shaqeyn doona diirsiyowga dadka jilicsan raashinka maamulka Somalilan ka taragalay in saaxil iyo togdheer la shal deersii.
waxaanu xarunta guud ee hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ku qabanaynaa shir sharaa'id oo aan ku shaacinayno bilaabista kaalmooyin cunno oo aan gaarsiinayno dadkii abaaluhu taabteen ee gobolada qaybo kamid a gobolada somalilan sida aynu ka warqabno runtii waxaa ka jira dalka abaalo roobabkii guga oo dib u dhac badani uu ku jiro anagoo soo saaray abiil sida a ka warqabtaan dad ka badan lix boqoloo kun oo qof in uu saameeyey abaartaasi ay saameysay oo dhinaca cunnada iyo biyaha ay baahyaha u waaweyn runtii ay yihiin inkastoo meelaha qaar roobab koobani ay ka da-een haddana guud ahaan dalka weli waxaa ka taagan abaartibaa ka taagan saas darteed anagoo qaranka ugu xil saaran sidii aanu ummadaasi ugu gurman lahayn kana wakiilo xukuumadda iyo madaxweynaha waxa aanu maanta u diraynaa tiimamkii ka howlgeli lahaa gobolada togdheer saaxil iyo daad madheedh ee shaqaalaha hay-adda narford kuwaasoo qaybin doona raashimo kala duwan oo la gaarsiin doona dadka degmooyinka goboladaasi waxaana loo qaybin doonaa sida hoos ku qoran gobolka togdheer degmooyinkiisa waxaa la gaarsiin doonaa kun iyo saddex boqol oo qoys daad madheer waxaa la gaarsiin doonaa toddoba boqol oo qoys oo degmooyinka dhulka abaaluhu ay taabteen ah sidoo kale kun iyo saddex boqol iyo lix iyo konton waxaa la gaarsiin doonaa gobolka saaxil degmooyinkiisa ku meersan markaa runtii shaqadaasay shaqaaluhu haddii ilaaha yidhaahdo ay u bixi doonaan iyagoo mar walba de ka qeybgelayay oo ka shaqeynayay waxaanu bishii march na dhaaftay runtii aanu gaarsiinay gobolka sanaag kun iyo lix boqol oo qoys baanu gaarsiinay sagaal boqol oo qoysna waxaanu gaarsiinay saraar gobolka sool hore afar boqol oo qoysna waxaanu gaarsiinay qorulugud deegaanka qorulugud baanu iyadana gaarsiinay kaalmooyinkaasoo runtii ay noogu deeqday king salman foundation oo dalka sacuudi arabia runtii aada iyo aada ugu mahadnaqayo oonu wada shaqeyn dhow leenahay mar walbana runtii inaga caawiya wixii baahiyahe jira waxaa dhimana insha allahu kariim mid walba waktigii loo qorsheeyey runtii ay gaadhi doonto gobolada oo dhan haddii ilaha yidhaahdo aada iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa barsaabada gobolka togdheer iyo isuduwayaasha iyo meyrada iyo dadka magaranaysa barasaabka gobolka daad madheedh isuduwaha barasaabka gobolka saaxil isuduwaha gobolka iyo dhammaan madaxdii kala duwaneed ee kuwii hore nagala qeybgalay sanaagay kamid ahaydee salaar iyo iyo qorlugud dhammaantood madaxdii nagala qeyb gashay hawshaasi iyo ciidanka biliiska amniga sugayey dhammaantood runtii aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar walbana ka hay-ad ahaan diyaar waxaan u nahay runtii iyadoona intanuun ku koobnayn mar walba aanu ku jirno shaqo gurmadahoo ku saabsan sidii ummadeena baahan wixii la heli kalo marba in la gaarsiiyo hay-adda diyaargarowowka aafooyinka iyo keydka somalilan iyo wedi bilowga inga dambeeyay dadaala dadka jilicsan ee ka dhaqan somalilan laka deersiyow gargaarka dadka somalilan wala haysadayo hoos ku aruuriyeen